بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باب جزاء الوالدين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه wuxuu baabu yahay se waxaa ka horeeya allahuma salli calaa muxamed waxaa ka horeeya aayadda qur-aankaabaa ka horeysa can hishaam bni curwa can abiihi wاkfid lahmaa janaaxa dulli min الraxma qaala laa tamtanic min shayi axabaahu hishaam ibnu curwa wuxuu ka wariyey aabihii curwata bnu zubayr curwa ibnu zubayr waa cabdillaahi ibnu zubayr walaalkii radia allahu tacaala canhum ajmaciin zubayr bnu cawaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam in abtigii ninkii geesiga ahaabaa dhalay curwata bnu zubayr wuxuu ahaa aayad ka mida aayadaha ilaahay nin caalima oo cilmi badan oo baxriya ayuu ahaa wuxuu ahaa nin caamila oo diintu ay ka muuqato oo ku camalfala waxyaabaha sida gaarka loogu xasuusta waxaa ka mid a sabirkiisa iyo adkaysiga musiibooyinka ku dhaca inuu u sabro ku adkaysto oo waxyeello aanuu arag musiibadu hadba waa dhinaca laga soo akhriyo wuxuu ka soo akhrin jiray isagu waxyaabaha nicmooyinka uu haysto iyo musiibooyinka ku dhacay buu isweegi jiray marka waxaa badan jiray nicmooyinka uu haysto marka qisooyin fara badan baa laga hayaa qisooyinka laga haya waxaa ka mid a inankiisii curadoo dhintay waxaa ka mid a isagoo xubin la jaray isku xilli isku wakti isu dhowdhow waxaa la sheegaa wuxuu ka tegey madiina dabeetee wuxuu tegey shaam khaliifkii muslimiinta u yeedhay markuu waxoogaa joogay baa lugta wax ka soo baxeen dabeete lugtii waxaa la yidhi waa in la jaro lugta waa in la gooyo si kasta waa loo wadwaday waa la maarayn waayey waa laga waxaa laga fursan waayey lugta in la jaro la gooyo ninkii goynaya baa oo dhakhtarka ahaabaa yimi dhakhtarkii wuxu uhi lugta waa in la suuxiyo amba waa in lagu wada suuxiyaba xilligaa suuxinta jus-igaahi may jirin waa in lagu wada suuxiyo markaa wuxuu uhi waan anigu aniga oo nool oo aan dhiman ilaahay xuskiisa kama maqnaan karee shaqadaada qabso lugta jaro anigoo aan lay suuxin lugta goo ayuu yihi de ma adkaysanaysid bu waan adkaysanaya waxaan ku adkaystaan aqaanaaye adigu markaan qur-aankaan akhrisanaya qur-aanka markaan bilaabo camaliyadaada bilow adigu sidii buu sameeyey qur-aankii buu bilaabay qur-aankii markuu sidaa u bilaabay buu markaa goyntii bilaabay jidhkii baa la goynaya oo xididadii baa la jaraya oo laftii baa la jaraya dabadeedna marka bartanka uu marayo oo camaliyaddii ay dhammaatay oo laakiin isagu uu maqan yahay ayaa uu joojiyo markaasa uhi hawshiini ma dhammaysateen mise weli waa wadaan mise me mar hore aanu dhammaynay mar hore ayaanu dhammaynay qur-aanka kumuu suuxin oo markaan qur-aanka akhristaan suuxa macnuu maaha ee marka qur-aanka uu akhristo wuxuu galaa caalam kale xanuunkan iyo buuqa ibni aadamka iyo waxyaabaha agteena laga leeyahay waxyaabahaasi waxay inoo baxayaan qur-aanku markaan inoo dhadhamahayn inaan qur-aanka la socon laakiin qofku marka qur-aanka uu bilaabo haddii xaqa qur-aanka uu siiyo xanuunna ma dareemayo qaylana ma dareemayo wax soo socdana dareemi maayo taasaa ku dhacdo lugti baa la jaray waxaa la socda inan uu dhalay oo curadkii ah maalin maalmaha ka mid inanka baxayo waxa uu galay xerada fardaha alistabl waxaan la yidhaahdo xerada fardaha lagu xareeyo isagoo xeradii ku jira oo fiirfiirinaya ayaa fardihii isku dideen dabeete way jiidheen inankii markaa waa dhinta isagoo lugla oo inankiisii curadna soo aasay buu madiine kusoo laabtay dadkii markaa waxay ugu yimaadeen inay u tacsiyeeyaan dabeete dadkii buu u caqli celiyey had iyo jeer inanka qofka musiibadu ay ku dhacda loo caqli celiya wax kastaa way dhacaan sidaasaynu iska wada nahay waa iska adduunyo waynu wada soconnaa jidkaasaynu wada haynaa so qofka laguma idhaahdo qofkaa loo caqli celiyaa oo musiibada loo khafiifiyaa isagu isagiibaa dadkii u caqli celiyey wuxuu ku uhi ilaahay wuxuu siiyey intaas oo xubnood buu ilaahay isiiyey gacmo lugo indho dhego ilaahay hal xubin buu iga qaatay intii kalena wuu ii reeba marka inta u hadhay xubnaha iyo inta ka tagtay iyo maa badan xabad baa iga tagtay buu ihi xabad baa tagtay intii kalena waan haystaa ilaahay wuxuu isiiyey ubad markii hore aanan lahayn toban wiil buu ilaahay isiiyey mise lix buu ilaahay isiiyey midna wuu qaatay intii kalena wuu ii reebay alxamdu lilah rabb alcaalamiin markaa musiibadii wuxuu ka ega dhinacii nicmada musiibadu horeen u sheegnay musiibada la macaamilkeedu had iyo jeer waxay martaa marxalado iyo heerar qofka iimaankiisu intuu leegyahay dadka qaar musiibada markay ku dhacdo way cabaadaanoo way qayliyaan oo waa la aamusin kari waayo koomay galaan qaarkood way adkaystaanoo jidhka isgeliyaan iyagoo damqanaya oo xanuunsanaya waa heerkaa ka hooseeya qaarkood markay musiibadu dhacdo inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun bay isku baktiyaan qaarkoodna waa halkay maanta aynu taagannahay uu taagan yahay curwata ibnu zubayr eh waxau soo gaadhaa heer qofka marka musiibada uu ku dhaco uu musiibada eego waxa ka dambeeya haddii qofka musiibada uu ku sabro maxaa laga helaa ajar weyn baa laga helaa ajarka weyn ee uu ka helaayo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mahadinaya marka qisooyinka laga hayo curwata ibnu zubayr laga dhammaan maayo wuxuu leeyahay markuu macnaynayey wakfid lahumaa janaaxa dulli min araxma waxaynu ku jiray labada waalid in loo samafalo amba loo naxariis loo naxariisto oo la wanaajiyo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxu uhi waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma haddii la af soomaaliyeeye waxa weeyaan dhinacaaga dabacsan waalidkaa tus ayay ka dhigantay dhinacaaga aljanaax waa baalka amba waa garabka garabkaaga u daadaji adigoo istullaynaya waxay ka timi had iyo jeer shimbirku markuu duulayo dee wuxuu kala bixiyaa baalashuu kala bixiyaa dabeete hawada ayuu galaa markuu soo degayana baalaha wuu la soo degaa hoos buu soo dhaadhacaa waxay ka dhigan tahay qofku markuu doonayo inuu tawaaduc sameeyo inuu isdaadejiyo hoos isu dhigo oo cid kale iska sarraysiiyo ciddii kale ay ka sarrayso qofkii waa inuu iska hoos mariyo sida uu shimbirku marka uu soo daadegayo oo kale uu u laabto baalashiisa markaa dhinaca laba baaloo dhinacna waa dhinacii dulinimada dhinacna waa dhinacii cizada maahay wuxun baa loo jeedaa isdullayn aawadeed iyo isdhuldhigitaan iyo tawaaduc iyo inaad muujiso cidda aad la macaamilaysaa inay kaa qiimo badan tahay si aad u muujiso waalidkaa waxaa tustaa dhinacaaga miskiinnimada iyo dhinaca naxariista iyo debecsanaanta aayadda qur-aanka markuu macnaynayey wuxuu yidhi waxay macnaheedu ay tahay laa tamtanic min shayin axabbaahu wax allaaliya wixii ay jeclaadaan ha u diidin wax allaaliya waxay jeclaadaan ha ka hor istaagin dabcan waa wixii aan macsi ahayn dunaha waalidkaa qaadkaan jecelahay qaadka aabaya qaad haddii kale waan ku inkaaraya halkaa inkaartu soo mari mayso sigaar baan rabaa amba khamri baan rabaaye taa ii samee haddii kale inkaar baa kugu dhacaysa inkaartaasi soo socon mayso inkaartaasi halkaa kama soo bilaabmayso waxaa loo jeedaa wixii mubaaxa iyo wixii caadiyahee bannaan ee qofku maaragtay uu samaynayo baabu jزاء الوaalidayن عan أbي هurيرaةa رaضي الله تaعالى عanه عan النبي صلى الله عليه وسلم qاaل laa يجزي waalid walad waalidh إlا أn yجidahu mamluكا fayشhtariyahu fayuctiqه wuxuu leeya abu hurayra nebiga عalaيه الصلاaةu وaسلام wuxuu ka wariyey xadiisku waa xadiis صaxiixa oo sugan iبnu jaruud iyo iبnu xibaan iyo طaxaawi baa wariyey waana xadiis صaxiixa wuxuu nebiga عalaيه الصلاaةu وaسلام uu yihi laa yجزي walad waalidahu ubad waalidkii uma abaalgudi karo uu abaalgudkiisii ma dhammayn karo hal xaalo mooyaane ilaa an yajidahu mamluukan wuxuunbuu u abaalgudi karaa inuu la kulmo aabbihii amba hooyadii oo addoon ah oo la haysto oo la iibinayo fayashtariyahu dabeete uu iibsado fayuctiqahu dabadeetana uu xoreeyo markaasunbaa la odhan karaa waladkii waalidkii wuu abaalguday iyadoo la haystoo la iibinayo oo suuqa ay yaallaan oo la xaraashayo inuu ubadkii waalidkii inuu iibsado dabcan dee hadda malaa warkaasi ma jire waagaas dee marka dagaaladu ay dhacaan ee la kala adkaado raggana waa la qabsanayaa dumarka waa la qabsanayaa ubadka had iyo jeer ragganba waa la leyn jiray amba si kalea loo maarayn jiray qaarkoodna waa la addoonsan jiroo dalal fog baa la geyn jiray haweenkana waynakii dee sheegn waaba la qaybsan jiray iyaga iyo ubadka iyo xisaabahaas marka haddii ninkii uu ogaado hooyadii in la haysto amba aabihii in la haysto oo dabeete lacagtiisa uu bixiyu soo iibsado mujarad inuu iibsaday bay ayay ku xoroobaysa yaani waa axkaam gaara yaani adoonsiga waagaa jiray qofku waxyaabuu ku xoroobo waxaa ka mid ah qofku inankiisa iyo inanku awoba inantiisa amba ku awowga u yahay kaas kuu sii dhalay wixii saa u daadega oo dhan ma addoonsan karo hadduu xataa iibsado markuu sidaa u iibsado ayuu xoroobaya sidaasoo kale qofku aabbihii awowgii dadka nasabkiisa uu galo ee ka sarreeya hadduu iibsado addoon uma ahaan karaan markuu sidaa u iibsado mujarad markuu iibsado ayuu toosu xoroobaya marka markaas oo quraa la odhan karaa waalidkii xaqiisii waa la guday sababtu waxay tahay qofku marka uu yahay addoon wuxuu ka dhigan yahay qof aan jirin qof aan jirin waa qof waa xoolahaas oo kale marka la doono waa la iska xidhanayaa wuxuu shaqaysta qof kale ayaa iska leh ikhtiyaarkiisa ku shaqaysan maayo wuxuu doono ma yeelaayo qof baa leh haddii uu rabo meel buu iska gashanayaa wuu iska dilayaa waagaa hore qofku waaba la iska dili jiray khalaas markuu yaro cadhoodo xoolaha aynu haysanno maaragta masalan neefka adhiga ah ee dhibta bata ee carara ee agga oo martida koobaad timaadaa loo qalaya khalaas waxay uba carcarari marka fii bacdi alaxyaan waxaaba dhici jirta haddii uu dhib bato addoonku waaba la isweydaarinaya waa la dilaya marka waxay ka dhigan tahay qof xaaladdiisu ay ka dhigan tahay qof aan jirin jiritaankiisa waxa soo celin karo oo qura in la xoreeyo sida adigaba waalidkaa min cadam ilaahay subxaana wa tacala uu sabab kaaga dhigay dee taasina mala xaggeenna maba dhici kartaba oo baabkaasina waa xidhan yahay can abi burdata annahu shahida ibna cumar rajula yamaaniya yatuufu bilbeyti xamala ummahu waraa'a dahrihi yaquul wuxuu leeyahay wuxuu arkay ibnu cumar radia allaahu tacaala canhu nin buu arkay yemani ah amba yeman kasoo ka soo xajay oo xamala ummahu hooyadii ku xambaaray waraa'a dahrihi dhabarkiisa hooyadii xambaarsan oo la dawaafaya yatuufu bilbeyti ku dawaafaya guriga yani xajkii gudanaya wuxuu arkay nin yemaniya oo hooyadii xambaarsan oo la dawaafaya yaquul ninkaasi wuxuu leeyahay marka uu maaragtay dawaafayo laba beyd oo gabaya amba laba beyd iyo beyd barhkii oo gabayuu ku celcelinaya waa wax iska caadiya bay ahayd qofku marka uu hawl wado dee wuxuu isku maaweelayaa ereyo gabayaabu iskuba dee maarata wax yaroo gaagaaban oo af soomaaliga markaa xoolaha la waraabinaayo oo kale iminka halkan oo kale wastaadiintu markay dhisayaan guryaha waa idinka arkay xamaaliintu markay wax rogayaan waa laysu jiibiyaa markaa ereyo lasoo noqnoqonaya had iyo jeer markaa ninkan dee mana inuu dikri iska akhriyaabay ahaydee nin reermiiyo buu ahaayo waxay ka haysataa gabaygii markaa hooyadii buu xambaarsan yahay waanuu dawaafaya waxaanuu leeyahay inii lahaa baciiruha almudallalu in udcirat rikaabuhaa lam udcari waxaan hooyaday u ahay baciiruhaa inii lahaa anigu waaan inii anigu lahaa hooye waxaan u ahay baciiruhaa awrkeedii almudallali hayinka ahaa aniga halkii aan awr soo saari lahaa aniga awr u ah awr markaa dee weliba buubaala maahee awr hayinaa in udcirat haddii la cabsi geliyo rikaabuhaa rakaabkeeda iyo awrkay saaran tahay lam udcari anigu ma argagaxayo la carari maayo bimacnaa awrku hayin kastaba ahaade mararka qaar baa waxaa dhacda haddii dee bahal uu arko dee taw buu odhanaya markaa qofkii saara halis buu gelaya wuxuu leeyahay anigu taa waan ka duwanahayo awr hayina aan ahaado awrkii hayinkaha waxaan sii dheerahay haddaan cabsi dareemo la carari maayo halis gelin maayo beyd baa ka horeeyey amba ka dembeeyey xamaltuhaa akara mima xamalat fahal taraa jaasaytuhaa ya bna cumar ibna cumar buu la hadlayaa gabay buu wax ku weydiinaya wuxuu leeyahay waxaan u ahay awrkeedii baan uho aniga xambaarsan intay xambaarsan inka fara badan baan soo xambaaray iyadoo xoogaa bay isideeyo de weliba anigoo iska itaal yaroo fudud bay isideeye anigu iyadoo weyn oo culus baan xambaarsanahay muddo dheerna waan xambaarsanahay imika waan sii waday ilaa waxaan ka keenay yeman ilaa sacuudiga aan keenay amba xijaas aan keenay marka intay xambaarsanayd in ka fara badan baan xambaarsanahay cabdilaahi bnu cumarow ma arkaysaa ma ma u malaynaysaa abaalkeedii inaan guday uma qaala ya bna cumar saa beydkaas inuu labadaa israaciye waa la soo wariyaa waxaa kaloo la soo wariyaa beydkaa wuu akrinayay markii hore wuu kula dawaafaayey inii lahaa baciiruha almudallalu muxuu yidhi in udcirtu in udcirat rikaabuhaa laa udcaru saasuu u leeyahay wuu socosoconaya dabeetana markuu soo dhameeyo dawaafkii ayuu cabdillaahi bnu cumar u yimi markaasaa wuxuu ku yihi cabdillaahi bnu cumarow waa arag xaalkayga waad aragtaa isagoo dhididsan oo daalan oo rafaadsan oo hooyadiina xambaarsan ayaa wuxuu hi xaalkayga waad aragtaaye aturaanii may malaynaysaa jazaytuha abaalkeedii inaan guday mau malaynaysaa qaala wuxuu hi laa cabdillaahi bnu cumar wuxuu hi laa may abaalkeedii inaad gudday u malayn maayo walaa bizafratin waaxida iska daa abaalkeedii oo dhan iyo waxay kula soo martay oo dhan inaad guddee walaa bizafratin waaxida xataa hal mar oo markii ay markii maya ay fuulanaysay ay ducatay zafra iyo shahaqa ayaa jira af soomaaligu ma laha dabcan ma laha xaqiiqatan ma laha marka naqaska dub loo qaato magac baa la yidhaahdaa marka la soo celiyana waxaa la yidhahdaa magac marka zafratun wa shahaqatun baa la yidhaahdaa hal maroo ay ducato naqaska ay isku dhejisay ay feedhuhu isdhaafeen hal mar maaha hal markay foolanaysay foosheedii oo qura maaha hal maroo ay ducatay ayaanaad gaadhahayn ayaanay tanaad samaysay aanay u dhigmayn u dhignayn iska daa xaqeedii kale iyo caloosha intay ku siday iyo naaska intay ku siinaysay iyo intay ku xambaarsanayd iyo waxay kula soo martay iska dhaaf waxaas kale oo dhan ee walaa bizafratin waaxida intani waxaanay u dhignayn intaas waayahay uma طaafa ibnu cumar dabadeedna ibnu cumar wuu dawaafay wuu kacay dawaafkii buu bilaabay faata almaqaama maqaamu ibraahim buu yimi fasallaa rakcatayni laba ragcadood buu ku tukaday uma qaala wuxuu uhi yabna abi muusa waa abi burda ninka xadiiska warinaya waa abi muusa alashcari inankiisii abi burda wuxuu ku yihi ina abi muusow ina kula rakcatayni laba ragcadood oo kastoo halkan lagu tukadaa tukafiraani waxay kaa masaxaysaa ee kaa baabiinaysaa maa amaamahumaa dembigii ka horreeyey dembiyadii kabaa'irta aan ahayn ee aada soo gashay oo dhan bay kaa masaxaysaa labadii ragcadoode hadda ayaa la tukadaa xadiisku wuxuunbuu tilmaamayaa amba fatwada cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhu wa can abiihi waxa waxay tilmaamaysaa una de xaqa waalidku uu leeyahay inaan la qiyaasi karin bal bartaa kala lugee hooyada oo aan socon ahayn dabadeedna xijaas la tag dabadeedna acmaashii xajka adigoo xambaarsan la soo dhammee dabadeedna la soo laabo hargeysa kula soo laabo dabadeedna nafta waxaad ugu sheekaysaa alleela haddaad intaa qabatay yaa xaqeedii waad gudday maxaantaa u leeyahay waxaaba dhici karta qaarkeen inay ti bartan waxoogaa lacaga intay shaqaystaanoo tigidhyo fiise ay isku hagaajiyaan diyaaradda intuu saaro ee gaadhi meeluu ka qaado hudheeluu dejiyo hudheelka cunto ugu soo qaado haddana maxaan ku dhahda amba carabiyad baasha maxaa dhahaa baskeelka uu ku qaado amba ay lugaynaysa isxaftaaba hayso wadhaha waalidkee waan soo xajiyey wuu ka dhigaya inuu waalidkii wax weyn inuu qabtay buu iska dhigayaa haddii taasi ay jiri lahayd baa lagu odhan lahaa walaa bizafratin waaxida hal du hal ducashaanay ku sinayn waa haddii ad xambaari lahayd ilaa bartaas iyo ilaa xijaaso haddanaad la soo laaban lahayd ayaa waxaa lagu odhan lahaa iska daa inaad xaqeedii wax ka soo dhadhaweyse intaasaanaad ka soo gaadhin adigoo diyaarad sii raacayoo iska sii seexday hawada oo hudheel iskaga degayo raashinka ay iska wada cunayseenoo maaragtay gaadhi idin wada qaadayo inta yara dawaafka laga yaabo inaad riixdo bahal yaroo carabiyada intaasa dadka qaar waxaa laga yaabaa inay camal weyn oo la yaablo balaaya ay ka dhacday inay ka dhigtaan waa camal fiican waa camal fiican laakiin siduu ugu xisaabtamayo qofku iyo meeshuu isleeyahay waad buuxisay muu buuxin wa can abi murata mawlaa caqiil amba mawlaa aala caqiil ana abaa hurayrata radia allahu tacaala canhu kaana yastakhlifuhu marwaanu abaa hureyre saxaabiga la yidhaahdo waxaa kaga sii tegi jiray madiina khaliifkeedii amba amiirkii madiine xukumi jiray marwaan ibnuxakam lo odhan jiray ayaa kaga sii tegi jiray madiina markuu ka tegaayo meel qabanayo wuxuu naayib ka sii dhigan jiray amba ku-xigeen kusiisime abi hureyra wakaana wakaana yakuunu bidilxulayfa isna wuxuu ahaan jiray oo uu tegi jiray dilxulayfa meesha la yidhaahdo fa kaanat ummuhu fii beytin wa huwa fii aakhar abu hurayrana meel buu deganaa hooyadiina meel kaley deganayd isku meel may deganayn qaala wuxuu ihi faidaa araada marka uu doonaba an yakhruja inuu baxo markuu doonayaaba inuu shaqadii tago amba suuqa inuu tago ama meel kale inuu aado gurigiisa uu ka soo baxaba waqafa calaa baabiha albaabkeedu istaagi jiray faqaala wuxuu odhan jiray assalaamu calayki yaa ummataah assalaamu calayki yaa ummataahu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa salaantii laakiin yaa ummii amba yaa ummi ma odhan wuxuu hi yaa ummataahu uu dheereeyey hooyadii iyo ereygii u yeedhitaanka wuu naashnaashay wuxuu ku daray ta iyo alf iyo ha buu ku daray markii hore ba aan ku jirin yaa ummataahu markaa macno siyaadaa baa ku jira iyo dhadhansi dheeraada hooyanimada iyo waalidnimada u dhadhansanayaa ku jirta wuu salaami jiray markaa fataquulu waxay odhan jirtay wacalayka asalaam yaa bunaya waraxmat ullaahi wabarakaatu inankayigiiyow iyaduna salaantay ka celin jirtay fayaquulu markaasi haddana wuxuu u celin jiray raximaka allaahu kamaa rabbaytanii sagiiran ilaahay ha kuu naxariisto sidaad iigu soo korisay anigoo yar meelo jilicsan baad iga soo bilowday iga soo qaadee ilaahay tarbiyaddaadi soo siisay korintaadii yaa allaha kuugu naxariisto fataquulu markaasa waxay u celin jirtay iyaduna raximaka allaahu kamaa barartanii kaiiran amba kabiiran labadaba way sugan yihiin in weyn amba in badan baad ii samafashaye samafalkaagana adna allaha kuugu naxariisto yani waa laba qof oo cajaa'ibah waa walad baariya iyo waalid baariya hoo iska raalliya yacni walad xaqa waalidkii yaqaana iyo waalid wanaagga inankiisa garanaya ay ahaayeen abu hureyre saxaabiga la yidhaahdo ka sheekaynta laga sheekeeyo siduu hooyadii baari ugu ahaa xataa iyagoo aan muslimiinba ahayn madaxaaga iskeeni maayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam u yimi wuu muslimay dabeete wuxuu ihi dows baan ku noqonayaa dows beesha la yidhahdaan ku noqonayaa waa reerkiisii reerkoodii dabadeedna wuu ku laabtay reerkii baa soo dhaqaaqi waayey reerkii dows la odhan jiray baa islaamnimadii qaadan waayey dabeete ninkii isagoo walbahaarsan abu hureyra bu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku rasuulkii ilaahayow beeshii way iga aqbali weyday islaamnimadii hooyadeyna way iga aqbali weyday hooyadii horta igu duceey buu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam hooyadii buu ugu duceeyey markaasuu ihi dowsna islaamnimadii qaadan weyday anigu fara maran baan ka sidaa dabeedna rasuulku calayhi salaatu wasalaam gacmuhu kor u taagay markaas markaas waxaan u qaatay wallaahi maanta iyo dows halaagsantay rasuulku wuu habaarayaa baan isidhi buu yidhi dabeet rasuulka calayh isalaatu wasalam wuxu uhi allaahuma ahdi dowsan allaahuma ahdi dowsan allaahuma ahdi dowsan saddex jeer buu ilaahw dows beesha la yidhaahdo ilaahw soo hanuuni saddex jeer dabeete anigu aada u faraxsan baan ka dhaqaaqay markaan saa beeshii u gaadhay hadalkii koobaad markuuna kala gaadhay waabay muslimeen iyagoo dhammaantood muslimiina oo hooyadiina ay ku jirto ayuu rasuulka calayhi isalaatu wasalaam u keenay marka isu jawaabitaanka iyo isla hadalkaas waxaa laga qaadanayaa arrin aynaan samayn arrin aynaan samayn inaynu samayno arrinkaasi waxa weeyaan qofku waalidkii amba hooyadii hadalka naxariista le hooye maxaan kuu qabtaa aabba maxaan kuu qabtaa waa matluubkaas waa loo baahanya way fiicanta laakiin in qofku waladku amba ubadku inay waalidkood u sheegaan inay abaal u hayaan inay abaal u hayaanoo waalidku waxa uu ka mudan yahay inay garanayaan inuu waalidku u sheego waalidkii sidaasoo kale waalidkuna ilmaha baariga ah wanaaggiisa inuu u sheego haddaanu dee qofku ismacaashsiinahayn shareecadu waxay qabtaa qofka inaan hortiisa laga ammaanin oo ammaanta aan loo sheegsheegin haddii ammaantu ay dhibayso qofka qaar baa marka la ammaano ayaa waxale waxay gacanta ku hayeen buu iska dhigayaa gadac gadac buu jiibsanaya dee taa looma baahna qofka haddii ammaantu wax u tarayso amba an weyan waxba aanay yeelahayn waa la ammaanaa waa caadi laakiin tawaalidka marka la sheegayo waladku waa inuu waalidkii u sheegaa inuu og yahay meesha uu ku yaallo iyo wuxuu kaga beegan yahay iyo xaqa uu ku leeyahay inuu waladku u sheego waalidka waa laga rabaa waalidkuna ilmuhu hadduu fiican yahay inuu u sheego inuu u bushaareeyo inuu raalli ka yahay qodobka muhimka meesha ku jira waa qodobkaas عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما رواه البخاري ومسلم عبد الله بن عمرو بن عاص صحابي قال له جري وحو يري نبا النبي عليه الصلاة والسلام يمي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبا النبي ويمي وحو ربا يبايعه على الهجرة inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam hijiro beyco kula galo wa taraka walxaal annahu taraka abawayhi yabkiyaani wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi isagoo ka yimi labadiisii aabbo aabbihii iyo hooyadii isagoo ka yimi iyagoo ooyaya oo imaatinka uu ka yimi aan ogolayn fa qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi irjic ilayhimaa ku noqo labadaadii waalid wa adxikhumaa ka qosli kamaa abkaytahumaa sidaad ugu oohisay cabdulaahi bn camr ibn caas radia allahu tacaala canhu wa can abihi wuxuu ka mid ahaa asxaabta rasuulka ridwaan ullaahi calayhim kuwooda ugu qiimaha badan leh iyagoo ay wada qiimo badnaayeen asxaabta rasuulka dhallinyartooda ayuu ka mid ahaa nin yar buu ahaa oo aqoon badan oo cibaado badan waxyaabaha cajaa'ibka ee cabdulaahi bn camr ibn caas uu leeyahy waxaa ka mid a isaga iyo aabihii waxay kala weynaayeen koob iyo toban sano ama labiyo toban sano ayay kala weynaayeen xaggeena miyay ka dhacaysaa middaasi waa aakhiru zaman baa la odhanaya waa aakhiru zaman ayaa la odhanaya cabdillaahi bn camar ibnu caas iyo camar ibnu caas oo aabbihii waxay kala weynaayeen labiyo tobanna waa la yidhi koob iyo tobanna waa la yidhi ayay kala weynaayeen isaga oo yar oo koob iyo toban jira buu guursaday hadduu labiyo toban jir ku guursaday sagaalkii ka jar caloosha uu ku jiray waa koob iyo toban jir iyo waxaan dhaamin ha la yaabin dhaqanka waagaas dadka carbeed ay ku dhaqmi jireen qofku xilliga uu guursado iyo dadku xilliga ay waayeelaan iyo koritaankoodu nooc uu yahay baa noocaa iska ah waxaa laga yaabaa qofku markuu yahay shan iyo labaatan jir waxaa laga yaabaa nin weyn inuu yahay oo gabow loo haysto hamsa wa cishriin talaatiin nin adduunka soo dhammeeyey oo soo xaalufiyey oo intiisii qaatay inuu yahay baa loo arka xataa jirkiisu noocuu yahay dadkan dee milmilisay sanee sakaraadka ee bariiska iyo laxooga dhishe maaha dad nool bay dee ahaayeen soo maaha qof weyn oo maaragtay miisaan leh ayuu ahaa soddon jir shan iyo labaatan jir labaatan jir marka xilligay guursan jireen toban jir koob iyo toban labiyo toban saddexiyo toban afar iyo toban shan iyo toban jirku caadi buu iskaha oo shan iyo toban waxay ka dhigan tahay maanta haddii nin shan iyo labaatan jir oo gabadh u fadhista miyaad la yaabaysa dee xilliyada qaar soomaalida waa lala yaabi jiray soo maha shan iyo labaatan jir buu ku guursanaya waa la yaabi jiray xaggee buu ku cararayaa baa la leeyahy arbaciin baa la sugaya afartanka markuu gaadho ee lala sugaya waa dhaqankaa iska caynkaas aha xilligaas qofku marka labaatan jir iyo meeshaa ku guursan nin raagay oo gaboobay oo guuna ayaa la xisaabinaya kaasaa la xisaabinaya markaa koob iyo toban iyo labiyo toban waxaad ka eegtaa rasuulku calayh isalaatu wasalaam caaisha radia allahu tacaala canha wuxuu mehersaday iyadoo lix jira iyadoo sagaal jirna u la aqal galay dhaqankaa caynkaas aha ceebna may ahayn waxaan ku ihi hadday ceeb tahayna quraysh baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku caayi lahayd quraysh rasuulka way daba gashay oo way daba socotay oo way cayday oo way dacaydaysay cay bay u weyday markaasaa cay waxay uga dhigeen ceeb aanu lahayn waa beenaale waa saaxir waa majnuun waxa la waxaas kuma jirin waa la yaqaanaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam beenaale ma ma ahayn iyagabaa amiin u bixiyey afkooday ka soo baxday saaxir ma ahayn shaacir ma ahayn ya wax allo markay u waayeen hal ceeba meel quro ay ka taabtaan ayaa waxay yidhaahdeen ceebo aanu lahayn bay ceeb uga dhigeen marka hadday tani ceeb tahay waxaa la odhan lahaa bal ninka weyne intaa leeg eena yaroo toban jira guursada ka warrama markaasaa nebiya saasay odhan lahaayeen markaa maadaama carabi ay ku sheegi weyday ceeb oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaa daba socotay waxaad dareemaysaa waagaas inay iska ahayd waxa iska dhaqana tan baa markhaati labaad u ah cabdullaahi bn camr bn caas keligii maaha asxaabta markay israacaan ninka iyo inankiisu way isleekaayeen inay walaala yihiin iyo inay isdhalin lama kala aqoon dee labadan baa ka mid a dee in ninka masalan toban carruura lihi amba shan carruura ninka ninka lihi ka ka shanaad iyo waxaa laga yaabaa iyo ka koobaad dee toban bay kala weynaan karaan sideed bay kala weynaan karaan waa laba qof walaalahoo isleeg oo issoo gaadhay marka cabdullahi bn camr bn caas nin caabide ayuu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu soo gaadhay waxyaabaha lagu xasuusta waxaa ka mid ah nin cibaado badan buu ahaayo cibaadadiisa wuu siyaadiyey habeenkii o dhanna wuu taagan yahay maalin o dhanna wuu sooman yahay inan buu u guuriyey aabbihii camr bn caas ee inan u guuriyey dabeeta maalintii dambea waxaa arkay gabadhii oo dee meel iska fadhida oo iska kala daadsanoo dee gabadh aroosadaba aanad moodahayn ama gabadh nin leba aanad moodahayn na maxaa kugu dhacayoo siday tiri waxba iguma dhicin caadi weeye xaaladdu de male inaku meelaha qaar ma gaari karee odayga inantii wuu baadhbaadhay waxay u sheegtay waxay tidhi dhibaato kale ma jirta cabdillaahi nin kale dhaad ii keentay nin adduunyo dan kale maaha habeen o dhanna wuu tukanayaa maalin oo dhanna wuu sooman yahay khalaas markaa goor ay dad isu yimaadaanba iyo adduun xilli laga wada sheekaystaba meesha ma taallo dabeeta rasuulku calayh isalaatu wasalaam u keenay rasuulkii ilaahay bal ninkan cabdillaahi la hada oo muxuu sameeyey dee tan buu sameeyey rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu ka joojiyey uu ka joojiyey marna marna soon marna afur marna tuko marna seexo naftaadu xaq bay kugu leedahay eelkaagu xaq buu kugu leeyahay rabbigaagu xaq buu kugu leeyahay mid kastaba xaqiisa sii markaa gartii waa laga helay cabdillahi bnu camaro waxaa ka helay aabihii camr ibnu caas baa ka helayo waa kii markii dambe rasuulka calayh isalaatu wasalaam intan samee xilligaa kac waa nin dhallinyaraan baan homeeye waan awooda in ka badan baan awooda meye intaas samee aakhirkii waxaa la soo gaadhsiiyey rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maalinna soon maalinna soonka dhaafi markaasuu yihi maye in ka badan baan awooda wuxuu doonaya in la yidhaahdo saddex shana soon maalinna afur rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi kaasaa waa waa siyaamu daa'uud calayhi salaam nabiyullaahi daa'uud waa soomkiisii kaasaa u fadli badan maalina wuu soomi jiray maalina wuu afuri jiray sidaas samee sidii buu markaas sameeyey qur-aankana toddobadii cishaba hal mar dhammeey buu ku yidhi cabdillahi bn camr bn caas xadiiskan buu inoo warinayaa ka sheekeynaya birulwaalideynka aabbihii camr ibn caas waa garanaysaan dhallinyartu way garanayaan dulaabulcilmiga ahi dagaalkii muslimiinta dhex mara cali bn abi aalib iyo cuثmaan ibn cafaan radia allahu tacaala canhu dagaal lagu hoobtay buu hayo dhibaato badan oo muslimiintana waxyeelo badan soo gaadhsiiyey oo muslimiinta xilligaa joogtay masalada ay ku qaybsameen laba daraf bay noqdeen iyo qolo dhexdhexaada qolo cali bn abi aalib bay raacday qolona waxay raacday mucaawiya bn abi sufyaan dad fara badanina way ka hadheen oo way ka joogsadeen dagaalo waaweyn baa ka dhacay muslimiintu ay ku hoobteen kuwana waa muslimiin kuwana waa muslimiin kuwani waxay qabaan kuwani gaalo maaha kuwana waxay qabaan kuwani gaalo maaha haddana waa la isukuumaya maalin keliyata ayaa labada daraf waxaa ka dhintay afartan kun oo qof arbaciin alf shakhs mowqico keliya waa la ysu imanayaa la kala tegi maayo ilama cadceeddu ay u dhacayso qawda sida la ysugu haya salaad duhur la eedaamaya salad aan soo tukanay inoo joojiya dagaalka waa la kala tegayaa waa la soo tukanayaa marka la soo tukanayo lasoo qadaya lasu soo laabanayaa bartii baa laga sii ambaqaadaya salaaddii casar baa la gaadhaya nin baa eedaamaya war waa la eedaamay anu soo tukane sii jooga waa la soo tukanaya waa la isu soo laabanaya gabalkaa la isugu ridaya marka waxaa la isla dhacaya de waa seef iyo waran baa qawda iyo qashta la ysku haya marka maalmaha qaar waxay noqotay maxay buuray noqdeen dadkii markii la tuule la ururiyey waxaad moodaysay akwaam kaanahum jibaal buuro ayay noqdeen dagaal dhib badan buu ahaa dadkii markaa muslimiintii qaarna way waa saas isu leenaye way kala raaceen hataa asxabti rasul ridwan ullahi calayhim qaar ka midii qaarkoodna way ka fadhiisteen cabdillaahi bnu camr bnu caas iyo aabbihii camar way isku khilaafeen camr ibnu caas dagaalka wuu galay oo qeybteebuu raacay mucaawiya bn abi sufyaan laakiin cabdillaahi bnu camar bannaanka ayuu ka fadhiistay cabdillaahi bnu camar baa aabbihii ka soo hor muslimay lilmacluuma oo aabbihii baa dembeeyey oo gadaal ka soo muslimay dabadeedna aabbihii wuxuu ka odhan kari waay aabba waad khaldanta waxanaad gashay waa wax qaldan wuu ka odhan kari waayey ixtiraam aabbihii ixtiraamayo markaa markuu u yimaado laakiin wuxuu rabaa inuu u sheego kumana caddayn karo marka waa inu kaaga calaacala uun markaasaa wuxuu odhan jiray maa lii waliqitaali اlmuslimiin maa lii walisifiin aniga iyo sifiin maxaa kala galay sifiin oo meeshii la isku leynayey aniga iyo sifiin maxaana kala galay aniga iyo muslimiinta islaynaysa maxaa kala galay wadidtu low annii muttu qablahaa bicishriina sana wallaahi waxaan jeclaan lahaa maanta waxa dhacaya inaan ka hor dhinto labaatan sano ka hor yacni caloolxumadeeda iyo walbahaarkeeda waxaan jeclaan lahaa waxa maanta socda inaan dhinto labaatan sano ka hor yani aabbihiibuu u duur xulaya aabbihiiba wuxuu ka odhan karaa aab waad khaldan tahaye waxaan isaga soo bax yani ixtiraam iyo qadarin aawadeed markaa waa inuu sheeg sheega uun waxa dhacaya wax fool wax fool xun iyo qalad inay tahay waa inuu sheega uun markaa wuxuu leeyahay aniga iyo sifiin isuma dhoweyn muslimiinta islaynaysana kuma jira anigu bale waan ka walbahaarsanahayoo waxaan jeclaan lahaa labaatan sano ka hor haddii laga yeelayo maanta waxaa dhacaya labaatan sano ka hor inaad dhinto yani ixtiraam aabihii ixtiraamay wuxuu leey cbdillahi bnu camar ibnu caas radia allahu tacaala canhu jaaءa rajulu ila nabiyi sala اllahu alيyه wasalam nin baa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam u yimi ninkaasi wuxuu rabaa yubaayicuhu cala alhijrati nebiga inuu inuu soo hijroodo oo rasuulka uu u yimaado oo dadkiisi iyo ehelkiisii uu ka yimaado oo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam xaggiisa u soo hijroodo ayuu rabaa inuu beecayo ballan kula galo laakiin ninkaasi wataraka waxa uu kaga tegey abaweyhi labadiisii aabbo aabbihii iyo hooyadii wuxuu kaga yimi ee yabkiyaan iyagu ooyaya iska joog bay yidhaahdeen miyey ma joogaya buuhi aabba iska joog ma joogayo hooya joog ma joogayo dabeete iyaga oo diidan buu ka soo dhaqaajiyey bixitaanku ka soo baxay bay ka ooyeen markaa rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi rasuulka ilaahayow waxaan u socdaa hijro inaad beeca iga qaado reerkaygii baan ka yimi hooyada iyo aabbahay xataa wanusa soo dilo iyaga ooyaan ka yimi wuxuu rabaa inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka dhaadhiciyo imaatinkuu u yimi inuu wax badan soo jibaaxay oo wax badan oo ku weyn uu u soo waayey si rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu yimaado rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi irjic ilayhimaa ku noqo aabbaha iyo hooyada waadxikhumaa waadxikhumaa ka soo qosli kamaa abkaytahumaa siaad uga soo oohisay soo sababta adoomay ooyin iska joog iyo joogi maayo soo xaaladdu may ahayn soo markaa may ooyinoo may barooran maadaama ay ooyeen aawada waa inaad ku noqotaa site mar labaad u qoslaan ninkii bartibuu ka laabtay jihaadka amba hijrada xilligaas uu soo baxay tii sunnaa bay ahayd riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu yimi lilhijrati waaljihaad inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimaado oo askari uu noqdo oo dabeetana uu jihaado markaa jihaadku hadduu sunno yahay oo aanu waajib ahayn oo waxa weeyaan fardulcayn qofka aanay ku noqon waxa waajiba in looga soo idan qaato amba ogolaanshiya la soo weydiisto waalidka aabba halkaa ma tagaa hooye halkaa ma tagaa laakiin haddii uu waajib yahay amba fardulcayn qofka uu ku noqdo waalid iyo cid wax la weydiinaya ma jirta muslimiinta la difaacaya halkanoo kaliu joognaa masalan maanta dabeetna waa laynagu qabqabta intiina asaa yaacday markaas inu faran galla inagoo qawda isku hayna ayaa tii war heedh inu dagaalkanaad ku jirto maadaa aabbaha weydiiyeba maadaa hooyadaaba weydiiyey markan oo kale looma baahna marka faranta lagu jiro ee xabaddu ay dhacayso qofku inuu ka baxo dagaalka maxaa la yidhaahdaa xalay baynu sheegnay alfiraaru min azaxfi waxaa la idhaha dagaalkii lagu jiray in laga baxo markaasi hore qofku inuu ka baxa ma bannaana inta qofku meelaha uu joog joogo oo jihaadku waajib aanu ku noqon oo fardulcayn waxay tahay waa qofka shaksi ahaan inuu u saaran yahay saddex xaaladood bay u noqotaaye markaasoo kale qofku waalidka waxba weydiin lakin haddii fardulcayn aanay ahayn oo jihaadku uu sunno yahay waxay tahay qofku muslimka inuu weydiiyo ee waalidki inuu ka idan qaato waalidka hadduu ogolaadana wuu tegaya hadduu diidana wuu iska joogaya waa yahay baabu cuquuq asar kalaa jira can abi murata mawla umi hani ibnata abi طaalibin ahbarahu anahu rakiba maca abi hurayrata radia allahu tacaala canhu bilcaqiiq xadiiskii hore aanu soo marray toddobaad asarkii toddobaad ee kan ka horreeyey buu la mid yahay mura amba abi mura ninkaa la yidhaahdo oo umuhani waa cali bna abi aalib walaashiiye mowlihiisii ahaa wuxuu le wuxuu u sheegay annahu rakiba maca abi hurayrata radia allahu tacaala canhu bilcaqiiq abu hureyre ninka la yidhahdo saxaabigaa la yidhaahdo ayaa wuxuu ka raacay meesha caqiiq la yidhaahdo caqiiq waa sia meel madiine u dhow caqiiq had iyo jeer waa meelaha jeexjeexa faidaa dakhala ardahu marka dhulkiisa iyo meesha uu degan yahay marka uu soo galo yani waa meel kaamboolkii isaga reerkiisa hooyadii meeshay deganaayeen markuu soo galo saaxa biaclaa sawtihi codkiisa halka u dambaysa ku qaylin jiray muxuu odhanayaa assalaamu calayka waraxmat اllaahi wabarakaatuhu yaa ummataah isagoo gurigiisa aan gelin hooyadiina aan gelin markuu saa u soo galo meeshii ayuu kor u qaylin jiray markaa wuxuu salaami jiray hooyadii uma taquulu markaasay dhihi jirtay wacalayka asalaamu waraxmat اllaahi wabarakaatuhu yaquulu markaasuu u celin jiray raximaka allaahu kamaa rabbaytanii sagiira rabbaytiiniina waa la odhan kara rabbaytiinii sidaad ii barbaarisay sagiiran anigoo yar ilaahay subxaana wa tacala kuu naxariisto fataquulu waxay odhanaysaa iyaduna yaa bunaya wa anta inankaygiiow adigana allaha kuu naxariisto fajazaaka allaahu khayra waradya canka ilaahay khayr ha kugu abaalmariyo raallina ha kaa ahaado kamaa barartanii kabiira sidaad iigu baarinimo gashay aniga oo weyn markii hore isagaa ay taal daraa iyadaa xoog weynayd maanta xooggii isaguu ku wareegey iyadaa ay taal daran adduunku waa iska caynkaas yacni waalidku marka qofka uu dhalo ilmihiibaa yar oo jilicsan oo mujo ah oo itaal daran oo waalidka oo itaal haya oo xoog haya uu hayaa mar kastoo qofkaasi uu sii xoogaystana xooggii waxa uu ka sii dhacaya oo sii weydaaranaya waalidkii isweydaarkaasaa ku jira marka xooggaagu uu dhammaystirmo waalidkaa itaaldaradiis way socotaa marka dee qur-aanku wuxuu leeyahay dee waxa weeyaan marka ay waalidkaa ay weynaadaan dee dacfigaaga hore xasuuso itaaldarraantaadii xasuuso meeshay kaa soo qaadeen eeg maanta iyagaa itaal daran maanta markii horena adigaa itaal darraa maanta adigaa xoog weyn maalintaa horena iyagaa xoog weynaa markaa waxay leedahay ilaahay khayra kugu abaalmariyo raallinaha ka ahaado kamaa barartanii kabiira sidaad baarinimo iigu samaysay anigu oo weyn qaala muusa muuse wuxuu ihi kaana ismu abi hurayrata cabdullaahi ibnu camrin magaca abu hureyre magaciisu wuxuu ahaa cabdilaahi ibnu camrin magaciisu waa la isku khilaafsanya abu hureyre rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu bixiyey abahir ayuu rasuulku u bixiyey waa bisada aabihid bisadir buu iska sidan jiray cabdilaahi ibnu camar magaciisa markii uu muslimay cabdishamsi baa la odhan jiray ma rasuulku ma cabdilaahi buu bixiyey ma cabdiraxmaan buu bixiyey khilaaf badan baa ku jira magaca aabihii laysuma khilaafsana culimmadu waxay gaadhsiiyeen kambaan la yidhahdaa kambaan la yidhahdaa kambaan la yidhahdaa magaciisa iyo magaca aabihii marka la isu geeyo ilaa konton qowl baa lagu sheegaa markaa waxaa laakiin laisku waafaqsan yahay abu hureyra abu hureyra oo laisku waafaqsan yahay wanaga sheegin xadis bila abi hureyra ahe ninka odaga reer miga wuxu dhahay xadiis abi hureyra aanu ku jirin xadiis maaha buuri baabu cuquuq اlwaalidayn labada waalid in caaq lagu noqdo ayuu baabu yahay can cabdiraxmaan ibni abi bakrata can abiihi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam alaa unabi'ukum biakbari اlkabaa'ir ثalaثa qaluu balaa ya rasuula اllah qaala alshraaku biاllah wacuquuq اlwaalidayn wajalasa wakaana muttaki'an alaa waqowla الzuur maa zaala yukariruhaa xataa qultu laytahu sakat wuxuu leeyahay cabdiraxmaan ibna abi bakra aabbahay waxaan ka wariyey abi bakra ninkaa la yidhaha bakra ninka waxaynu kusoo qaadanay kitaabkii rawdatul anwaarka aynu kusoo sheegnay daa'if markii asxaabtu ay iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xisaarka iyo goodoominta ay ku sameeyeen waxay yidhahdeen ninka addoonkaa ee noo yimaadaa waa xor soaankaa ma ahayn de siddeed iyo toban nin baa soo baxsaday waxaa ka mid ahaa ninkan abi bakra la yidhaahdo abi bakra markaa muxuu sameeyey abi bakr wuxuu sameeyey magaciisa nufeyc ibn اxaari baa la odhan jiray wuxuu sameeyey bahashan biyaha lagaga soo qaado ceelka lagaga soo saaro waxay leedahay xadhig xadhig waxay leedahay giraan bakradu waa giraanta weeyaan giraantaasaa loogu wareejiya markaa se socodkaasna aggaasoo loo guraya marka dambena way noqonaysa xadhiggii giraanta iyo int soo qaatay ayuu iskaga soo dhalaadiyey derbigii amba qalcaddii dheerayd soo dhaadhicitaanka isagoo markaa giraantii sita ayuu muslimiinta kusoo dhex dhacay markaas waxa loo bixiyey abi bakra giraanta aabihid marka bakradu waxa weeyaan waa bahashii ta magacaasaa la duulay magaciisa nufeyc ibn xaarifba taasaa qarisay cabdiraxmaan waa inankiisa waa nin isagoo aan maaragtay abi bakra oo saxaabi isagoo aan ahayn waxay leeyiin wa huwa awalu mawluudin fi lislaami bilbasra basra oo ciraaq ah muslimiintu markii ay galeen ay qabsadeen ama markii ay taageen qofkii koobaad ee muslimiinta ugu dhashaa wuxuu ahaa cabdiraxmaan ibn abi bakr ibn abi bakra qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi alaa unabi'ukum biakbari اlkabaa'ir dunuubta kabaa'irta kuwooda ugu sii waaweyn ma idiin sheegaa alaa unabi'ukum alaa waxa weeyaan waa kelmad baraarujina waay waay yani waxay ka xeel dheer tahay aan idiin sheego dembiyada waaweyn waa soo jeedin waar ma idiin sheegaa bay ka dhigan tahay ma idiin sheega alaa waar hooyaay bal soo jeestay ka dhigan tahay waa adaatu tambiih soo jeesta unabi'ukum ma idiin sheegaa biakbar ilkabaa'ir dembiyada waaweyn waa qaab ka mid a qaababka dadka wax loogu sheego qofka toos waa loo sheegi karaa mararka qaarna waa layla xayeysiiyaa su-aal baa la geliyaa mararka qaar waxa waxay waxaa ma taqaanaan atadruuna man ilmuflis buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi atadruuna man ilmuflis ninka mufliskaa kacay ma taqaanaan asxaabti waxay dhaheen dee haya waa naqaanaayo de waa ninkaan shilin iyo cantiintoona haysan dirham iyo diinaar qofkaan haysan ee xoole markii hore haystaba de ayaa kacay rasuulku wuxu uhi kaa maaha wuxuu rabay inuu fahamka saxo kaasi waa run waa nin kacay laakiin xaqiiqada ka kacay waxa weeye waa ninka marka akhre la isugu yimaado ee dadka la xisaabiyo xoolo fara badan isagoo wata xasanaad ciidda ka badan qur-aan fara badan soom badan salaad badan dikri fara badan isagoo umuuro fara badan isku soo xasashaday oo buura hadlaalay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi ayaa la keenaya waa la miisaamaya sayi-aadkiisi iyo xasanaadkiisi waxaa badanaya xasanaadkiisii isagoo ninkii ismacaashsiiyey oo buuraha la daawanayo waxa salaad meeshaa maraysa iyo qur-aan iyo sadaqo iyo sako iyo ajar ayuunbay dad meeshii imanayaan wuxuu le aniga ilaahay wuu yacaayay barh baa loo jaraya ilan meeshan xoole ma jiraan wax kaloo la kala qaadanaya ma jira wuxun baa lagu deenbaxayaa waa xasanaadkaad haysay mid kalaa imanaya ilah ana wuu yacaayay mid kalaa imanaya ana ilaah wuu yacaayay kii kii wax sheegtaba waxaa loo goynayaa qayb ka mida salaadiisii qayb ka mida soonkiisii qayb ka mida sekadiisii afkaaga waxaa kuu geystay mid kalaa imanaya ana ilaah xooluu iga dhacay waa loo goynaya aniga wuu ikhiyaameeyey waa loo goynaya aniga wuu i dilay waa loo goynaya aniga wuu i dhaawacay waa loo goynaya aniga wuu i xantay layn dheer baa lasoo qabsanaya laynkii oo socda oo weli aan dhammaano hadda kii maxaa loogu jiraa maxaa la qaybsanaya waa xasanaadkaagii waa xasanaadkaagi baa la qaybsanaya dadkaasi ma kama celin kartid waa maxkamaddii ilaahay ambiil baan qaatay male looyar baan qabsanaya male waxay samid kama jiraan waa ta ilaahay u xukumo uun dadki way taagan yihiin buurihii way dhammaanayaan wixii faraha badna ninku ismacaashsiinayay way dhammaanayan dadkiina way sugayaan maxaa la samaynayaa kan baa la soo qaadaya xumaantiisii waa la saaraya kanna waa la saaraya ninkii meeshii wuxuu kala dhaqaaqayaa isagoo xasanaadkiisina uu zero yahay dadkana xumaantoodii lagu soo wareejiyey markaa dadku hadda iskaba kaacayaane way kuu shaqaynayaan iskabadaa iskabadaa haddii maqasho nin baa ku caayayey amba ku aflagaadaynayey amba ku xamanayey ha doonanin ninkaas wax kale ma samayne akawnkaagii aakhiro ayuu bar ku shubayaa moogtee waa nacas waa nacasoo ninkaasio salaadiina wuu tukanayaa haddana salaadiisii qayb ka mida buu kuu sii diraya adiga wuu kaa sii horreysiinaya maalinta aad baa loo baahanya qofka aabbihiibuu ka cararayaa hooyadiibuu ka cararayaa ilmihiisuu ka cararaya mid kastaaba wuxuu isleeyahay waxbaa lagu weydiisan doonaa dad aabbaha u tagto ar waa kane maalin halay qabta buu ka baxsanaya ilmihiisii wuu ka dhuumanaya hooyadii wuu ka dhuumanaya xaaskiisi buu ka dhuumanaya maalinta wuxun baa loo baahanya wax kale looma baahan gurye iyo gawaadhi iyo xisaabaad iyo bangiyo iyo lacag iyo kaash waxa la waxaas ma jiraan wuxuun baa loo baahan yahay xasanaad xasano yar dikri yar baa loo baahan yahy qur-aan baa loo bahan yahy salaad baa loo bahan yahy sunaa loo baahan yahy markaa ninka ku caacaaya nin baa xasan albasri baa la yidhi hebel baa ku caayayey laba qof baa u yimi maalinba nin baa ninba jawaab buu siiyey ninkii hebel la odhan jiray wuu ku caayayey waxaas iyo waxaasuu yidhi wuu isbaarbaro waxoogaa lacag buu iskale wuxuu ugee intaa ugee intii baa loo geeyey wuxuu waxaad ku tidhaahdaa abaalkaaga ma gudi karo waa runtii ma nin salaadiisii kaa iibinaya salaadda miyaana jaraa ma goynaysid wuxuu hi adigo maadaama xasanaadkaaga aad siisay anigu intaasaan hayaa intaa qaado nin kale w wuxu ninkii hebel baa ku caayayey ku xamanayey wuxuu hi shaydaanku ciduu soo fulan adiga haymi waaye ila ninka namimiyaa shaydaan baa shaydaan baa saaran waa daabad shaydaan baa soo kaxaystay wuxuu rabaa inuu kana kana u geeyo kana u geeyo wuxu shaydaanku miyuu waayey daabad kale oo oo uu soo isticmaalo wuu qajiray ninkii qofka qof wax kaaga sheega waxaad tidhahdaa shaydaan baa kusoo ka horreystay mise maadaa maqlaya ha inoo geey amba waan ku sheegaya ninka adba taan ku dhigay sukaana eeg ha odhanin macnaha meesha ku jira waxa weeyaan qaabka wax loo sheega ingilisi baan malaynaya qaabka wax loo sheego su-aal baa wax loo sheegaa qaabkan soo jeedinta ah cardintaaba wax loo sheega alaa unabiukum ma idiin sheegaa biakbari اkabaa'iri ma danaynaysaan inaan idiin sheego saddex jeer buu ku celiyey haabay yidhaahdeen haddana rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu ku celiyey alaa unabiukum biakbari اkabaa'ir nacam bay yidhahdeen babala haddana way ku haddana wuu ku celiyey haddana haabay yidhahdeen haddana wuu ku celiyey markuu arkay inay soo wada jeedaan ay diyaar yihiin ayaa wuxuu yidhi alshraaku biاllaah dembiyada dembiyada kabaa'irtaa kuwa ugu waaweyn waa ilaahay oo loo shariik yeelo ilaahay cidaan ahayn oo la caabudo ilaahay cidaan ahayn oo la baryo ilaahay cidaan ahayn oo la isku haleeyo ya ilaahay cidaan ahayn oo loo xukun doonto waa shirki waa gaalnimo wa cuquuqu lwaalideyn labada waalid oo caaqil ku noqdo maxay ku xigtaa shirkigii iyo gaalnimadii bay ku xigtaa rasuulku labadaa markuu sheegay wa jalasa wuu soo fadhiistay wa kaana muttaki'an markii hore rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu dangiigay saas u jiifo dhinac dhinac buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u fadhiyey isagoo markaa dhinaca u dangiiga rasuulku calayhi salaatu wasalaam buu hadlayey markuu soo gaadhay qodobka soo socda rasuulku qumaati buu soo fadhiistay siduu u muujiyo qodobka soo socda ahmiyadda uu leeyahay wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam alaa wa qowla zuur waryaadha iyo weliba iyo hadalka beenta ah alaa wa qowla zuur hadalka beenta ah amba hadalka dulmiga ah saddex rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabigu wuxuu leeyahay maa zaala yukariruhaa rasuulku kamuu suulin inuu ku celceliyo xataa qultu ilaa af caloosha aan ka idhi laytahu sakat alla muu iska aamuso yacni mar iyo laba iyo saddex iyo afar toona maa rasuulku wuu ku celceliyay alaa wa qowla zuur alaa wa qowla zuur alaa waa musib waay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam beentu waa meesha ay taagan tahay qofka muslimka ahi beenta ma sheego mamnuuc dabeicaddiisa waa maaha qofka muslimka wax kasta way ka dhici karaan sababna way yeelan karta waana loo garaabi karaa laakiin qofka muslimka ahi beenta ma sheego mamnuuc weeye hebel been buu sheegay sabab male beenta bannaan waa la sheegayo waa saddex bes intaa wixii aan ahayn beentaasi garawshiya male beentii garawshiyaaneed waaba la sheego waa saddex baa la yidhiyo waa maxay waa dad ishaysta oo lagu heshiisiinayo ka labaadna xadiisu اlmarأati lizawjiha wa xadiisu الzawji limar'atihi ninku gabadhiisa beentuu u sheegayo oo maslaxyadani ay gashay maha inuu iskaga akriyo un oo wuxuu sheegaaba ay been ahaatuu iskaga hasaawiyo maaha waa marka dan iyo maslaxa ay gasho ee wax kastaaba ay soo xidhmaan wax kastaaba ay soo xidhmaan wuxuu odhanayaa sow waxiimaad diran haa waan soo qaadayo dukaankii bay taallaa dukaan haddii aanu intaa odhan habeenkaa waxa weeyaan gurigaasi dhisnaan maayo laakiin hadduu keli heli karo waan ilaaway baraankuu keenaya rumaysanayso maxaa been ku kalifaya yaani taasina waa taas iyo ta saddexaad yaa sheegaya haye waayahay tu kaleeto ka ikraah baa la dhahay ikraah waa qasab laakiin qofku inuu been sheego marka qof qole la heshiisiinayo iyo ninkiiyo gabadhiisu waxay isku warramayaan iyo taa waa laidinku leeyahy xabadda waynoo habeen dambe hadii ilahay ka dhigo habeen xabadda saddexaad xabaddaasi waa dayn waynoo habeen dambe hadii ilahay ka dhigo waa inoo wiigi dambe insha allahu taala waxaan uga jeednaa waxa weeyaan qaadiyaaddu beenta qofka muslimkaa looma ogola beentii garawshiyaha ahayd waaba la sheegay bis beentii gar xabadda waa laidinku leeyahay baan idhi o xabadda idinkaa la idinka rabaa wiiga dambe haddii ilahay ka dhiga ha waayahay aynu socodsiina markaa waxaa meesha xadiiska ku jiray muhiimka una baabaystay waxay tahay shirkiga waxa soo lamaaneynaya o soo raacaya waa cuquuq alwaalideyn labada waalid in caaq lagu noqdo ama waalid inkaar walciyaadu bilah in lagu noqdo can اlmugiirati bni shucbata qaala wuxu uhi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama yanha can kasrati الsu'aali wa idaacaةi اlmaali wa can qiila waqaal mugiira ibnu shucba wuxuu leeyahay samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ayaan maqlay oo yanhaa dadka u diidaya can kasrati su-aali su-aasha badan wa idaacati ilmaali maalka iyo xoolaha la daadaadinaayo ee la qubaayo la dayacaayo israafka wa can qiila waqaala kan baa la yidhi iyo keer baa la yidhi war sheegsheeg iyo war qaadqaadka muqiira ibnu shucba radia allahu tacaala canhu athaqafi waa saxaabi ka mid a asxaabta rasulka ridwaan ullaahi calayhim nin geesiya oo hogaamiye ah oo daahiyada buha daahiyad soo garan mayse macnaha nin maskax badan maskax badan maskax badan oo wareera ayuu ahaa saaxiibadii waxay yidhahdeen haddii magaalo ay jirto oo magaaladaas toddoba albaab ay leedahay oo albaab kasta albaab kasta la leeyahay khiyaamaa lagu gelaya toddobada ku geli lahaa bay dhahdeen yacni maskax baa lagu gelaya farsamo iyo qorshe toddobadaba mid qura maaha toddobada buu ku geli lahaa isagu tan mid buu ku geli lahaa kana mid buu ku min duhaat alcarab isaga iyo mucaawiya bn abi sufyaan iyo waxay ahayd min duhaat alcarab carabta dadki ugu maskaxda badnaa bay ahaayeen waxyaaba arrin kaloo cajiiba ayuu leeyahayo dee muqira waa garanaysa waa ninkii marku soo muslimay xudaybiye waa ninkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dul taagnaa markii rasuulka ayaa wada hadlayeen suhayl ay sheekaysanayeen ay wada hadlaayeen ee suhayl doonay rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacan inuu rasuul garhka qabto ninkii birtaa ku dhufanayay buu ahaa ilaa kadaa rasuulka gacantaada nijaastaa waa adeerkii ruma ninkan u leeyahy ka jooji waa nin adeer ruma isaga wa ninkanna waxba isuma aha laakiin dee meel kale waxay isaga yihiin waa rasuulki ilahay waa walaalkii soo ma wa dabeete waa ninkan iyuu ahaa ninkani balaayuu ahaa suhayl ninkan gacanta igu dhuftay waa ayo markaasaa la yidhi waa muqiira ibnu shucba markaasuu yihi deyntaad gashay iyo magtaad ii soo hoysay baan weli raadiyaa oan baafiyaa bimacnaa ninkan ardulxabash buu tegey ganacsi iyo waxbay amba shaam ganacsi iyo waxbay wada lahaayeen iyo masar masar buu tegey masar dabeetna nimankii odayaasha way wada sakhraameen nimankii intuu laayey ayuu xoolina soo qaatay isagoo xoolihii wata nimankiina soo laayey ayuu rasuulka alayh salaatu wasalaam ula soo galay rasuulka alayh salaatu wasalam oo sakda ma qaadan jirin in wax la soo dhaco rasuulka alayh salatu waslam xoolahani waa naga celis buu yihi xoolahani waa naga celis dadkii xoolahi hadda waa gaaladii waa nimankii ay ay ka dhexaysay dagaalku ka dhexeeyey ay ishayeen muslimiintu way baahan yihinoo way gaajoonayaan xoolahana way u baahan yihin rasuulka alayh salatu wasalaam xoolihii wuu celiyey marka halkaasaa wuxuu leeyahay gashigaagii aan maaragtay aad igu soo reebtay iyo dadkaad iska laysay magtoodii baan ururiyaa adiguna gacantaad igala dhacaysa muqiira ibnu shucba arrin kaloo cajab badan ayuu lahaa waxaa la yidhi muqiira ibnu shucba hayaabine eh wuxuu guursaday kun dumara boqol maaha kontonna maaha soddonna maaha alf waaba laga badiyaa fii bacdi alaxyaan kun dumara fii bacdi alaxyaan waxay idhahdeen gelinka hore afar buu furi jiray gelinka dambena afar buu guursan jiray anugu lama yaabin go-aankiisa laakiin waxaan la yaabay afartan uu fureen lamaan yaabin afarta uu guursaday halkii bay taagtaagnaayeen afartan diyaarkaahe maxay ahaayeen waa waa waa waa waxa weeyaan waa waa waa macruuf asxaabta waxa uu guur badnaa isaga iyo xasan ibnu cali ibn abi aalib radi allahu tacala canhu sida noocaas waa cali ibn abdalla bilinkiisa qisooyinka laga sheega waxaa ka mid a maalin maalmaha ka mid a aya haa kun caaqil waxa waxaa la sheegay innaga kenya inoogu badan imsuu gaadhsiiyaa ninka la yaabele ninkani waa nin dawaqsan maya furitaankaan sheegay kunka maha u wada hayey maaha dee me iskumay soo gaadheen taasina waa khatare yaani waxa weeyaan wuu furayaa wuu guursanayaa wuu furayaa wuu guursanaya wuu furaya dumarku raalli ha ahaadaan haddayna maqlaan laakiin muhiimaddu waxay tahay nin guur badan ayuu ahaa maalin maalmaha ka mid a ayuu baxay gurigiisii buu ka baxay dabeeta barquu ku soo laabtay gabadhiisii oo markaa kadiga taagan oo cadeynaysa findhiclanaysa findhiclanaysa ayuu ku soo baxay markaasuu ku yihi waad furanta markaasi tiri waan furana waa okay e laakiin maxaa laygu furay wuxuu ihi waxaa lagugu furay ma wixii xalay taad untaad hadda ka findhiclanaysa say tiri miyaa ka findhicilan maayee gabadha horta ay hadda ay waxay ka ka findhicilatan ka findhicilanaya wax ayaa garanaya waa barqo gabadha horta ay hadda ay waxay ka findhicilato ayaan ka findhicilanayaa bay tiri waa cadayga waa cadayga wallaahi meel baan ka dhacay waxay tihi may warkaasi waa dhammaaday gabadhii way kala tageen gabadhii nin baa guursaday macalina oo macallin qur'aana yuusuf baa la odhan jiray gabadhii waxay dhashay inkaar qabe kaa miyaad garanaysaa waa xajaaj xajaaj binu yuusuf bay dhashay gabadhaas gabadhaa odaygaas uu soo furay waxay dhashay xajaaj binu yuusuf qaala wuxu uhi samictu rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo yanhaa dadka u diidaya can kasrati الsu'aal wa idaacati اlmaal wa can qiila wa qaal saddex shay oo inagu badan weeye rasuulka calayh الsalaatu wasalaam dadka wuxuu ihi iska daaya su'aal badnaanta su-aal badnaantu way macnayaal badan tahay waxaa ka mid a in dadka wax la weydiisto hebelo waxisii hebelo waxisii hebelo waxisii taa waa lagu macneeyey waa muxaram qofku wejigiisuu isticmaalaya wejigiisuu masaariifsanaya maalinta qiyaamaa wuxuu imanayaa wejigoo diirkii intuu ka dhacay lafaha oo quri ay soo qayaxan yihiin ay maalinta qiyaama imanaya amba qofku ha badsa buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi amba ha yaraysto wejigaagaad cunaysaa amba yarayso ama badso waxaa kaloo lagu macneeyey su-aalaha sharcigaa weeyaano waxyaaba aan dhicin buu leeyay kaa ka waran hadday dhacdo kaa ka waran kaa ka waran amba mushkilaadka amba mucdilaadka masaailka mucdilaadka la dhaha masaailka iska adag waa dadka ku murma masaailka sharcigaa waa kan waa kan waa kan waa kan ama in dadka qofka uu waraysto hebel ka waran kan ama qofka laftiisu le hebel bal iska waran reerka ka waran oo qofka su-aalo xaraj gelinaya fii bacdi alaxyaan qofka aanu xiisaynahayn amba uu dhibaataysan uu sii weydiye haye shaqadii ka waran oo ni maxaa ma shaqaysaa ha oo maxaad ka shaqaysaa halkaa oo ni mise mushaahar lagu siiyaa oo lacagta seebaad tidhaahdaa waxaas waxay yacni su-aalaha xarajka qofka keenaya ee qofku inuu ka jawaabo aan jecel reerkii ka waran oo gabadhi horta ma guursatay haa oo nin gabadha waa qolo mucaynkaas oo nin gabadha gabadh qurux badan ma tahay buu ku leeyay ma gabadh qurux badan ba haye oo nin daadeedu waa imisa waa su-aalaha noocaas waa shaki balan waa waa reebay wa idaacati ilmaal xoolaha in la dayaco bimacnaa dayacadda waxaa looga jeedaa qofku inuu xoolaha ku isticmaalo waxaan faa'iido lahayn inuu xoolaha daadi- daadaadiyo maaha inuu xoolaha ku isticmaalo wax xaaraana taasi waa baab kale waxaa laga hadlaya qofku waa inuu xoolaha ku isticmaalo waxaan faa'iide lahayn maxaa kugu filan kabaha imise kabaya baa kugu filan ma beer baa kugu filan mise labaa kugu filan mise saddex badso afar ka dhigo haddaan labaatan kabood lee ka waran haddaan bil kasta kaba iibsado ka waran bil kasta haddaan kaba iibsado haddaan la- afartan shaadh iyo afartan sula goorman xidhanaya wax kan ragga qaarkood ma yaqaanaan dharkooda ma kala yaqaanaan iyo kabayowgooda ma kala yaqaan allah oo kuwana maxay ahaayeen wallaahi beri horaan ibsday buu ku leey ka- kasii jeeday jaarka yihiinna uu kabalaayay yani waa xoolihiisii laakiin daaddaadis baa ku jira waxaa ka mida oo kale waa canqiila waqaal wuxuu yidhi waxay tidhi wuxuu sheegay waxaa la sheegay waa warkan la qaadqaadayo iyaan la joojinayn kan baasan yidhi kan baasan yidhi geebiga ummad dhan baynu nahay oo wada wariyayaal ah waxaynu nahay ummad dhan oo wada siyaasiyiina qof kasta waa xoogaal ba hadda idinku fiirsada waxbaa dhacaya maqaaxi baa la isugu imanayaa toban nin baa sheekeynaya tobanka ninba waa xoogaal tobankuba way sheekeen may may may warku caynkaa maaha anaa koog war xaqiiqada anaa haya dee waa tan waa tan wuu taxayaa waa been mid kale laakiin soo maadaa war hayaba adigu anaa hadda facebooka soo akhriyey waa kan sina wuxuu leeyahay anigu t v gaan soo daawaday waa kan jaraa'id baan soo akhriyay wax alla waxaasina waa turahaadi huhaa yacni waa warbadnaanta waxbaa kan baa yidhi kan baa yidhi looga qaateen iyo midaan looga qaadan labadaba wuu ka soo qaadanayaa qofku intaaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa xaaraantinimeeyo waa diiday waa idaacatlmaalku waa xoolaha in la daadaadiyo kasratu su-aal waa su-aalaha in la badiyo iyo qiil qiila waqaala intaasiba inaka way nagu badan tahay qofkuna wuu iska yarayn karaa qofku wuu iska yarayn karaa horta qadiyadda warkaan ogahayo inaka horta xataa maanta soo ma joogno halkaa maanta nin kastaaba u warramay maanta nin kastaaba u warramay maanta waxbuu sheeg sheegay arrimaha siyaasadda ugu badan la faalaynayo la qaadaadhigayo qof baa la soo qaadaya qofkaasi caynkaasu yidhi kan halkaasuu maray kan halkaasuu maray marka carabkeenna waxyaabahaasi waa la qorayaa meel ku bannaan ku dhici maayaan waa la qorayaa aakhire waa lagu weydiinaya kafaa bilmar'i isman an yuxadita bikulli maa samic qofka waxa been ugu filan wax allaaliya wuxuu maqlaba inuu sheego fii bacdi axyaan wax- wax kastaba oo maqlab qofku intuu sheego ayaa wuxuu raacsanaya isna faaladiisii faaladiisina war buu ka dhiganaya kii aad u sheegtay wuxuu sheegayaa intaad soo maqashay macaa beenta ahayd faaladaadiina wuu raacinaya war u haysto tiisiina wuu sii raacinaya wax yaroo meel ka dhacayba waxay waxay noqonayaan buuro wax yar kelmaduu qof meel ka yidhi ayaa wax laga qori karayaa buug amba kitaab baa laga qori karaya marka saddexdaa qodob maalku in la dayaco qiila waqaala iyo su-aal badnaanta intaasna kusoo gogobeyna caawa insha allahu tacala wasal allahuma waslm wbaark